in ka badan lixdan iyo sagaal arday oo dhammeysay shareecada iyo luqadda carabiga islamarkaana ka aflahay maxadka sheekh xasan xuseen ayaa munaasabad qalijibin ah lagu qabtay magaalada ceerigaabo munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka maxadka bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada sheekh cabdiqaadir xasan maxamuud maamulaha maxadka sheekh xasan xuseen ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjibisay hambalyeyneynaa u duceyneynaa dhalinyarada maanta ka qalin jibisay macadka sheekh xasan xuseen oo muddo sanado badana soo waday ardayda maanta macad ka baxaysaa waa toddobaatan iyo laba arday sagaal iyo labaatan hablood iyo saddex iyo afartan wiil ayaa ka baxaya macadka maanta runtii waynu waynuu hambalyeyneynaa waynuna u duceyneynaa maantana insha allahu tacala taarbaan badan baynu sii siin doonaa madaxdaynala joogta madax dhaqameedka waalidiinta iyo waayeelka kala soo qeyb galay farxaddooda kelmadahooday maanta halka ka dhagaysan doonaan iyo dardaaranada la sii siin doono muddo dheer bay soo wadeen cilmiga barashadiisa gaar ahaan culumta shareecada ee diinteena qimiga badan ayay muddadaa baranayeen iyo luqadda carabiga maanta waxay joogaan marxaladii u dhigmaysay dugsi sare waxay u diyaarsan yihiin inay galaan jaamacadaha dalka oo ay waxbarashadooda sii wataan marka waxaynu waynu bogaadinaynaa waynuna u ducaynaynaa qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay maanta waxbarashadu qeyb ka midii usoo afmeerantay waanu u hambalyeynaynaa waana u ducaynaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa cilmigaa barateen ee diinigaa inuu allah idinku anfaco ilaahayna ka yeelo midaa dalka iyo dadka iyo diintaba ugu hiilisaan insha allah bismillahi kariim munaasibadani runtii waa munaasibadaha ugu mudan in la weyneeyo la xuso oo kor loo qaado waayo barashada diinta islaamku waa shay ku waajiba qofka islaamkaa waalidkana weliba waajib ku siiya marka iyada weyneynteedu waxaynagu noqonaysaa inaynu waajibkii aynu lahayn ciddii gudatay ama waajibkii diiniyaninagu waajibay ciddii gudatay inaynu u mahadnaqno waalidiinta ardayda soo saaray ilaahay baan uga baryaynaa inuu tacabkooda midha dhaliyo markaan waalidiinta le ee macalimiintuna way ku jiraan kuwii dhalay keliya maaha macalimiintuna way ku jiraan ilaahay baan uga baryaynaa inuu tacabkooda midha dhaliyo insha allah bismi illaahi kariimna kuwii guulaysto u ka yeelo intaa dabadeed maxadka allaha u raxmadee loogu magac daray shiiqii weynaa xasan xuseen oo runtii kaalin weyn bulshada gobolka sanaa ku lahaa ilaahay baan uga baryaynaa inuu naxariistii waasaca siiyo wax badan buu gobolka ku soo kordhiyey shiikhu isagoo culimada waaweyn ee gobolka ka midkaa ee diinta barashada diinta ka gaadhay heerarka sare ilaahay mahadii tacabkiisiina ilaa maanta uu dee tamarinayo madasha ardayda ee maanta diinta soo baratay dhinaca kale waa laynagu daaliyey iyo waxbarashada kale dadkan qiimaha badan ee maanta usoo baxay gobolkeenii ee maaragtay dafcaddii afraad ee markaskan sheekh xasan xuseen ah waxaan leenahay waydan hambalyeyneynaa hambalyeynayaa runtii hooyooyinka iyo waalidka caruurta ka soo saaray macadka iyo waxbarashada iyaga laftooda waxaan leeyahay idinkuna idinkuna allaha khayroodi siiyo dufcadan ayaa ah dufcadii afraad ee dhammaysay shareecada iyo luqadda carabiga tan iyo markii la asaasay maxadka sheekh xasan xuseen